maybaa geeka la dooraday toddoba xildhibaan oo ku mid ah minka hoose ee doorashooyinka baarlamaanka federaalk soomaaliya sanadka lamaada kun tumi ilite xildhibaanada minka hoose ee geeka la dooraday makajarna walbinaanga ilow meele inkasta oo yow meele fidhiyaan hatana may bahaayeena hana onkooyi iniyo ku maadaan meelo doorashada ku dhiyaasi beele haraw maalinwiine i beele eyle sadiida korsiyood lahayeen mayba katartamay sada magaleh i sada bilaang ah may baanaha ka batay sadiidii megel oo yo ku tirsanaayeen baarlamaankii wakhtigii dhammaadi may baana kulisho ha ka baxeena oo dadkii ergada ha ku qiib galay doorashadii geeki dhiyaasi iyo oki kasta bu is heli dhammaan ergadii meelo koyti xildhibaan eedan dhaayow oo ku mid ah beelaharaw may ba helay oo dadka ergadii meelo koyti iyo otangnan eto markii saddexaad oo xildhibaankan uuse ku guulaysidaw inuu use ka fidhi kursiga beelaharaw iyo kaleeto dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaan aadan dhaayow oo ku hadalaay dareejey markii doorashada dhammaatayna may baerey eedaan mahadsantiin insha allahu tacaala magaalay madare xildhibaan eeduu hireyn dhahayo oo xildhibaanadii federaalka ka mid ahay asmaantii dambeena musharaxiinta ka mid ahay wayka sugnay magaalada bagdhabo haddana geeka ilaahay nasiibkeeda waali ini doorashada dheewe gabro oo aan qabiil karana haraw sinsi usinti gabadhayla tartamaasi laaraw dhaayire oo maxamed axmed alxamdulilah kolnay doorashadiisii nabadgelye ah sii weli asnaadheedii oo deganaasho ah kontonkii ka wada kufadaay laakiin kii ka wada maqnaadi konton cod nooga reebeen kontonkii cod ilaahay fadlishii ani ilaahay arday nasiibkeeka waali man helay konton codaa ka guulaysadii marka arday doorashadii yeelasanigii ka dhammaatay eednoo arday faraxsana maadaama wali ani weydiya ana heli mihiini markan arday dadho ini hel haalan weel isu iifadaan mihiini maana dad shaqaale dad arday deegaankiiana dadkan shaqay falo marka arday mihiini marka ilaahamayo helowka helhelowshay leel weydiyahay ma jirna arday ilaaham weel ku dambay doon inuu ilaahayna ila qaada nabadgelyana ka wada hamaloo deganaashan ilaahayna ibi wanayna dadkii bulshadana ka u deegaanka shaqay ilaa ilaahayna ibaar xildhibaan cali aadan cusmaan oo longoradaw cali eylow maybaa markale helay kalsoonida beele eylo oo uuse ka helay eed aqlabiyad ah maybaana xildhibaanka angnaqadaase markii la maado oo uuse ka fidhiyaw kursiga baarlamaanka beele eyle xildhibaanka oo ku hadalaay doorashada kureedna mayba eray
gabadhii walaalahayd oo ayna tartamaasi faado nooisa cabdulle oo ayna dhammaan intaanaa sheegan macnage sankala dareenkay markii warsitan dareenkay aad iyo aad iyo ansarayn waayo man mayhaayay oo kajir ma ilaaraa ayuuse qofkoo kajiro haay mubdi kajiro haay marka hadda abtiinkii anbay
maybaa tartan eedan adag oo jilboon nislaabadi uuse dhex maray musharaxiintii antartamaasi kursiga beeladiisow yee kaleta manka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dadkii tartamaay maybaa ku mid ahay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed aadan fargeeto xildhibaan hore ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud macalin yaxya iyo cabdulaahi xaamuud may bahaytay doorashadun tuu iidan ka kan marka lan fiiriya doorashooyinkii hadhiyaay lamaadii maalmood ee laha dhaafi doorashada yahaititoo iyo iidan ilaaliyaayeen ciidamo boolise markii wareegii lamaad usa bilaawdaay ciidamadii ilaaladahay mayba laha ka daray haanoo kale oo cusub taasoo usa horkahay taliyaha ciidanka booliska gobolka korneel mahad musharaxiinta haniskeeri kursiga beeladiisow yaa way bashalahayeena maxamed aadan fageeto iyo maxamed macalin yaxya haanasoo markii doorashada wareegii lamaad isaa gabagaboobi yoo shal heleen labaatan iyo shan cod mayba helay maxamed aadan fargeete meelo maxamuud macalin yaxya uuse ku helay labaatan iyo li-id taas oo siidii guulii wareegga lamaad taasoo usiinan saheli inuu ise si rasmayan nagada xildhibaanka beeladiisa ummadda la doona afarta sinaha dareerta inka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa ku xildhibaan maxamuud macalin yaxya oo hadali kubacdii markiiuse guulaysidii isla mar ahaantaasna an mahadnaqaw beeladiisu ergadii ku dareertay ee geeka dooratay fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun
waxaan salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha goobta doorashada ka dhaxaysay ay ugu horeeyaan saaxiibaday walaalahay igula tartamay kursiga aad baan ugu hambalyaynayaa saaxiibaday kulley calaf baa jiriyahan ii soo qoray runtii guddiga doorashada isaga qiimaha badan u shaqaynayay waan u hambalyaynayaa intaas oo dhan waxaan ka hormarinayaa darjadii kuntii u koobahay oo runtii u soo dhabar adeegay waqti badanna ku bixiyey in maanta doorashadan sidii hufan u dhacday ay ka qayb galaan waan u mahadcelinayaa saaxiibadii i doortay iyo kuwaan i dooran kulligoodana anigaa saacan laga bilaabo xildhibaan u ah waxaanu sheegayaa qof si gooni wixiga ma jiro wa kulli waa walaalahay waa saaxiibaday kursiga muddo walaalanahay waa kuwan kartamay ilaahay anuu i calfiy in sha allahu tacaala waxaad ku bishaaraysanaysaan si wanaagsan oo sharaf leh walaalnimo leh inaan idinkugu adeegi doono ayadoo ku jirta cadaalad aad iyo aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullah maxamed jaamac mursal oo untartamay kursiga beelacunyahan iyo kilata dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa usina geeka meelilaka dooradi mayba maxamed jaamac mursal geele maybaa ka guulaysaday afartan iyo shan cid uu socon la tartamaayeen saddex musharax kale oo ku tirsan beelacolyahan maxamed geele maybaa nagaga doonaya xildhibaanka shaleediis ee geeka hakabahi oo cusub xildhibaanada la dooradi maybaanaku mid nagaga doonee baarlamaanka afarta sane ee beelacolyahan in matala doono maybaanaku adkaaday ugaas barro oo muddo afar sane ee kursigun ha ka fedhi wallaahi aad baad u mahadsan tahay runtii waxaa dhacay loolan adag dadka soomaaliyeed ilaa iyo labadii kun carta iyo imbagaati iyo shirkii maaragtay muqdisho lagu qabtay labadii kun iyo labiyo tobankii waxaa jiray ugaasyaa wax magacaabi jiray ugaasyadaa wax soo qori jiray oo la tashanaya odaya dhaqameedyada laakiin tani way ka duwaneyd tani waxaa dhacay doorasho dadban oo konton iyo kow qof ay halkii xildhibaanba u codaynayso marka dadku beeshii kursigan maadaama ay ahayd haddana beeshu konton iyo kow qof bay iska soo xushay konton iyo kowdii qof maanta way codaysay way hadleen cidda ay maaragtay ay afarta sano ee soo socota haddii aan la idmo xilkooda ku aamini lahaayeen bayay sheegeen kaasi anigaa hadda ku guulaystay cod caqlabiyadaan ku guulaystay afartan iyo siddeed cod baan helay saddex cod bas aanaan helin marka dareenkayguna aad buu runtii u sarreeyaa waana xil culus oo u baahan in sida uu miisaankiisa leegyahay in loo guto
ergada ku doorata waa koo iyo toban waxay u taagan yihiin shacbigii adig ku matalayay deegaanadii aad ka soo jeeday maadaama ilaahay ku makeniyey maanta xilkii inaad adig qabato maxaad ballanqaad oo hawada u marinaysaa shacabka ay doortay waa konton iyo kow qof oo delegation ay ahaayeen iyo dad kale oo aan nasiibkoodu maaragtay siinin ay ka mid noqdaan delegationska oo taageerayaal ah dadkaas waxaan u ballanqaadaya haddii alla idmo wixii aniga tabartayda ah dowladdana awooddeeda ah inaan haddii alla idmo maaragtay aan aan waxaan ka tari karo ka taraan yaan ballan qaadaya insha allah kastaba haato tirada xildhibaanada la dooraday geeka ee toddobaada eh majarna walbilaan eh maybaanaha bahey lama xildhibaan oo ah haan cusub maybaana xilki baarlamaanka ka nagaday shan ku tirsanayti baarlamaankii dowladdii federaalk soomaaliya ee wakhtigii dhammaadi saas oo kale kursiga beeliyantaareed maybaa geega ka tartantay lama musharax haana shashal eh xasan xaaji caliyow amar dambe iyo weliba cabdulaahi ducaale wareeggii koowaad ee doorashada maybaaha kabahey xasan xaaji caliyow amar dambe ibdiiraw soddon iyo shan niile cabdulaahi ducaalena usukooli toban iyo shan tan mayba ansuurta geliiday xasan xaaji caliyow amar dambe inuu isunagada xildhibaanka beelayyantaareed afarta sanaha dareed magacayga saa sheegtay waa xasan cali maxamed weliba waxaan ku daraya waxaan ku dhashay degmada tambaydhabo waxaana ka mid ahay dhallinyarada ee reer koonfur galbeed dareenkayga markaan cabilo maanta ay taariikhda tahay ee taarikh toban bishii kow iyo tobnaad ama nofembar labada kun toban iyo lixda lama soo koobi karo waxaa igu dhaliyey inaan siyaasadda ku soo biiro waxay tahay soomaaliya sida hadda aan la socono dhammaanteennaba way soo kabsanaysaa waxayna ka soo kabsanaysaa burburkii dhibaatadii rafaadkii taasi marka waxay muujinaysaa in laga kala qe- la- laga qayb qaato sidii loo heli lahaa hasa- a- a- cadaalad xasilooni iyo sinaan inaan helno waa in eh, dowladda eh, eh, eh, eh, federaalka soomaaliya ee la dooranayo hadda inay ka qayb qaataan ururka eh, dhallinyarada inay ka qayb qaataan eh, haweenka inay ka qayb qaataan eh, eh, eh, dadka kale oo aqoon-yahanada inay ka qayb qaataan waxaa igu dhaliyey in aan mid aan ka noqdo eh, eh, sidii loo soo celin lahaa eh, nabadii eh, barwaaqadii iyo xasiloonidii sidii loo soo celin lahaa inaan fikirkaygana meesha eh, aan ka cabiro taas ayaa igu dhalisay runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay eh, waana aniga waan jeclahay inaan siyaasadda oo aan ka soo biiro taasna ilaahayna waa ii suurtageliyey aad iyo aad baa umahadsan tahay